saacadihii lasoo dhaafay ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ayaa xaafadda siliga ee degmada yaakshiid oo ka tirsan magaalada muqdisho waxa ay ka geysteen falal iskugu jira jirdil dhac iyo burburin dhismooyin ciidamada ka tirsan booliiska dowladda federaalk ayaa toos u weeraray guriga ku yaala degmada yaakshiid iyagoo burburiyey guriga askarta dowladda federaalk ayaa horay usii qaatay hantidii tiilay guriga waxaana ka mid ahaa dahab lacag iyo agabyo kale oo qaali ah dadka ay dhibaatada u geysteen ciidamada dowladda federaalk waxaa ku jiray haweeney siddeetan jir ah iyo oday waayeel ah oo ka mid ahaa qoyska gurigooda lagu duldumiyey qaar ka mid ah qoysaskii degan ee guriga la weeraray ayaa ka warbixiyey tacdiyada ay kala kulmeen ciidamada dowladda federaalk iyo boobka loo geystay gurigii reerka dhanaa la wadxira layiri waa laysoo wacay waa soo baxay reerka u maay guriga waa guriga markaas soo gelima askariya meesha taagan xijaabka oo iiga dhigi xijaabka iiga fuqaana guriga markaa yiili hantiyaa tiiri marka alaab iyo lacag iyo wax dhan aan yiili guriga gurigiyaa marka soo gelma xijaabka oo iiga dhigi askariga saana iskaga soo jiiday gurigii soo galaamaaday oo igu soo boodiyey askariga marka waa isdilina guriga marka hantidii waxaa ka arka halkaas dhig ma fahanti dahab oo soddon iyo shan garaan oo ahaa iyo lacagaa tiile qasnadana way furnay dhegahana bannaanka yiile dhigtan wen aniga ii xirnayda iga dhacday dhulka iga dhacday tan oo ani aan ka helay tii kale waa laayig hanti kalena way maqan tahay guriga dhex tiile reerka dhamad marka la wada xira marka guriga marka waxaa naga maqan oo kale sabarlooge oo dhul oo aniga ka aalaynaha oo ku yaal asin wax cadde oo hooyada ay leedahay marka waxaa laga tegay koobi iyo xeglihiin iyo orginaalkii orginaalkii aa la qaatay koobiyaa guri nagula tegey marka waa kaya marka qasnata iyo wixii dhan aan wada furnaa meesha umaad alaabta iyo wixii dhanna waa kana waa la wada qaatay anna waa lee dilay askariga waa igu duntay taliyaha saldhigaa ka dambeeyey midka ciidanka watay waxaa waaye haddii oo soo roogsanay lamayeerigii la gooyo baabuura la saara lamayeerigii lasoo fuja baabuura la saara lamayeerigii lasoo fuja xagga qoryaa lala roogsaday intaa loo jeeso xagga qoryaa lala roogsaday intaa loo jeeso meel la arkaba qoryaa afkiisa loo jeeso afkiyaa jooqda gema maahano waxaa waaye gurigan saana lagal ciid markaa tib wuxuu yidhi geeraxaa kugu dambeeyey ninka xawaalka loo siiyo gurigina waxba laguma reebina waa kan ishaadaa hayso anunkana qorgaa leysaga kaanya reeb maxaan isu galnaa adooga waayeelahay waa la dharbaaxiya waa la dilay waxaana dilay igaartiisa igaar camal ciidamada dowladda federaalk ayaa caado ka dhigtay dhibaatooyinka kala duwan ay u geysanayaan dadka rayidka ah ee ku dhaqan magaalada caasimadda ah ee muqdisho iyadoo aysan jirin cid kula xisaabtamaysa falalka xun ay kula kacayaan dadka aan waxba galabsan ee shacabka ah